بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex bn fawsaan fawsaan waxaan soo gaarnay baabu maa jaa'a fii zacmuu kan wuxuu baab yahay wixii ku yimid hadalka ay dadka qaarkood ku hadlaan oo marka ay wax sheegayaan ay yidhaahdaan saasaa la yiri warkooda dhan wuxuu ku dhisan yahay saasaa la yiri saasaa la sheegay saasaan maqlay wax noocaasoo kale waa zacmu waa la sheegta waay macnuhu dad baa saas sheegaayay dad baa saas sheegay iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiis uu yidhi id talaqawnahu bialsinatikum wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm waxaa la ishaarayaa qisadii ifkiga iyo been abuuradkii la sameeyey oo zawjadii rasuulka sal slam ee sharafta badnayd dadka qaarkood ay maaragtay waxaan fiicnayn ka sheegeen markaasa alla wuxuu yidhi walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu fi dunya waalaakhirati lamasakum fiima afadtum fiihi cadaabun cadiim dhaqaalka alle hadduusan jirin iyo naxariistiisu adduunya iyo aakhiro waxaa idin taaban lahaa wixii aad dhex dabaalateen oo warkaas ifkigaa ah sababtiis cadaabun cadiim cadaab aada u daran baa idin taaban lahaa id waqti talaqawnahu aada la kulmayseen ood maaragtay qaadanayseen hadalkii ifkiga iyo beenta oo iska guurguurinayseen marka ay macnaha hadalkaa maqlaanba waxay u degdegaan inay sii sheegaan iyagoon iska hubin culimmadu waxay leeyihiin talaqigu asal ahaan waa qofka oo ku takallufa inuu qof kale la kulmo yani la kulanka qof kale ayuu aada ugu takallufayaa iyo isu diyaarintiisa kadibna waxaa lagu itlaaqay in qof gacantiisa wax laga soo qaado oo macnaha gacantii waad wax ku soo qaadanaysaa qof kale gacantiisa wax ka soo qaadanaysaa u diyaar garowgii oo qofkii wax soo qaadanayo uu u diyaar garoobayo arrinkaas yaa waxaa lagu shabahay u diyaar garow qofla kulankiisa marka aada kula kulmayseen carabkiina la leeyahay moogta yacni hadalkii la sheegaya waxaa lagu shabahay qof qofkii warka soo werinayana waxaa lagu shabahay sidii qof u diyaar garoobaya la kulankii wa taquuluuna aada lahaydeen biafwaahikum afafkiina maa laysa lakum bihi cilmun waxaada cilmi u lahaynina macnaha wax cilmigu waafaqsan maahayn wax jira maaha marku waa uun erayo la iska tuurtuura way oo carabka uun ku socda oo afka ka soo baxa wa taxsabuunahu ka hadalka laga hadlayo qadafka hooyadeennii wanaagsanayd ee caasho ahayd la qadfaayo yaad waxaad u malaynaysaan hayinan arrin sahlan baad u malaynaysaan wax aada muhima u maaragtaan waalxaal huwa cinda allahi cadiimu alla agtiisana wuu ku wen yahay kaasi iyo wqowlihi tacala alla qowlkiis uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddii qof faasiq ahi uu war idinla yimaado caddaysta oo iska hubiya warkii hala boodinina oo ha ku camal falinina ilaa aad iska hubisaan can abi mascuudin aw xudayfata radia allahu canhuma marfuuca abu mascuud ama xudayfo allah ka raali noqdo labadooda waxaa laga wariyey isagoo marfuuc ah oo rasuulkii sala allahu alay wasalam loo rafcinayo xadiidkii bi'sa matiyatu rajuli zacamuu nin gaadiidkiis ayaa baas leh yani waxaa ugu xun inuu yidhaahdo zacamuu waxaasaa la sheegay rawah abu daawuud baa wariyey xadiidkaa bisanadin saxiix sina saxiixuu ku wariyey culimmadu waxay leeyihiin in la yidhaa waxaa la sheegay waa gaadiidku midkii ugu xumaa oo la isticmaalo oo qofku hadalkiisa hordhac uga dhigo marka hadal ku dhisan shaki iyo malomalo oo aanba la yaqiinsanayn in laga hadlo ama la sheego yaaba wax fool xun ah qofku wax uu ku hadlaayo waa inuu war sugan yahay haddana aan shar iyo dhib keenin warka la hubo laftiisa oo saxda oo kasta la iskama sheego maxaa ka dhalan kara qofku waa inuu isweydiiyo mahmah marka carbeeda iyaduna waxay ahayd zacamuu matiyatu lkadib waxay sheegeen iyo waxay maaragtay sheegteen waa waa gaadiidkii beenta khataabi markii uu sharxayo sananka abu daawuudka wuxuu leeyahay asalka taasi waa qofku marka uu doono inuu magaalo aado gaadiid buu raaci jiray wuu soconayaa si uu marka dantiis u gaaro markaasa rasuulku sal ll slam wuxuu ku shabahay waxa uu qofku hormarinayo hadalkiisa ka hor oo uu dantiisa ku gaarayo marka uu leeyahay zacmuu kadaa saasay sheegteen wuxuu ku shabahay gaadiidkii la raacayo oo kale oo qofku uu ku gaarayo meesha uu u socdo marka qofku uu leeyahay waxaa la sheegay waa war aan la hubin marka uu sheegayo waa marka rasuulka sal slam hadalka noocaas oo kalea waa uu caayey wuxuuna faray in wixii la iska hubiyo oo warka aan la soo warinin ilaa maaragtay meel lahubo laga soo qaata mooye war lahubo uu yahay marka xadiidka waxaa laga wariyey xudayfa ama abu mascuud macnaha waxaa shakinaya abu qilaabaa shakinaya laakiin waa maaragtay wax haba yaraatay mushkilaa ma leh waa un saxaabi baa laga wariyey in cayntii saxaabiga la garan waayo xadiidka waxba u dhimi mayso laakiin yani labada un mid buu ka wariyey midkiiusan maaragtay si gaar u hubin sheekh fusan wuxuu leeyahay waxaa noo soo hormartay axaadiistii hore in kabaa'irta ay ka mid tahay beentu in beentu ay kabaa'irta ka mid tahay waxaana ku tusinaya in beentu ay kabiiro tahay in alla uu ka dhaliyay beentaas lacnad wixii lacnad laga dhaliyana oo laga ratibo oo abaalmariskiisu oo abaalmariskiisu uu lacnad noqdo de waxaas waa kabiiro sida alla uu yidhi fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiina waa arrintii ku saabsanayd mubaahalada allah wuxuu ku yidhi rasuulka sal slam faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaaaka min alcilmi qofkii kugula dooda oo kugula murmaa nabiyullaahi ciisa markii xaqii uu ku yimid kadib iyo cilmigii oy caddaatay inuu maaragtay addoon alle uu yahay kuwan kiristaankuna waxyaabo kale sheegayaan moogta faqul waxaa tidhaha tacaalow kaalaya nadcuu abna'anaa wa abna'akum wiilasheenna wiilashiinna aan u wacno oon keenno wa nisaa'anaa wa nisaa'akum iyo haweenkeenna iyo haweenkiina wa anfusanaa anfusakum iyo annaga nafteenna uma nabtahil kadibna aan lacnatanno oo mubaahalo aan samayno fanajcal lacnat allahi oo lacnad alla marka aan dul yeelno calalkaadibiina kuwa been alayaasha ah oo beenta sheegaya ama annaga ama adinka ah way ka cabsadeen marka mubaahalada waa ogyihiin moogta rasuulka sal slam inuu run sheegayo wuxuu kaloo alla uu sheegay in qofkii alla ku been abuurta uu ka mid yahay daalimiinta kuwa ugu sii dulmi badan alla wuxuu yidhi faman adlamu yaa ka dulmi badan yani wax ka dulmi badan ma jiraan waay faman adlamu waxay la macno tahay laa axada adlam qof ka dulmi badan ma jiro qof ka dulmi badan qofka haduusan jirin macnaheedu waa maxay waa wax diinka looga baxo lagu gaaloobo waay miman qof yaa ka dulmi badan ma jiro waay moogtahay kadaba cala allahi alla ku been abuurtay wa kadaba bisidqi qur-aankiina beeniyey id jaa'ahu markii qur-aankii ugu yimid waxaa soo gelayuu leey marka shiikhu sheekh fawsaan siyaaqan in rasuulka sal slm lagu been abuurto wuxuu yihi rasuulka sal ly slam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii aniga si kasah iigu been abuurta oo waxaanan dhihin waa uu yiri yidhaahdo falyatabawa' maqcadahu min annaar meesha uu ka fadhiisan lahaa iyo kursigiisii ha ka diyaarsado naarta yani naaru gelayaa waa macno ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad aniga been layga sheego la mid maaha been qof kale laga sheego ila diin baa laga dhigaya wix rasuulka sal slm laga wariyo moogta oo allah loogu dhawaanaa laleeyahy marka wax ciyaar ciyaara maaha beenta caadiga aad sheegeyseen oo dadka aad maarata ku been abuuranayseen la mid maaha been abuurashada rasuulka lagu been abuuranayo been abuurashada rasuulka sal slm lagu been abuuranaya aada u khatar badan waxaa kaloo soo gelaya beentaas kabiirada ah in dadkii lagu been abuurto oo been laga sheego waxayna kamid tahay calaamadihii munaafiqiinta oo rasuulka sal slm calaamadihii munaafiqiinta markuu sheegay wuxuu yihi aayat lmunaafiqi talaath calaamadda qofka munaafiqa ahi waa saddex saddex waxyaabood baa lagu yaqaanaa idaa xadata kadaba haddii uu hadlo been buu ku hadlaa idaa wacda akhlaba haddii uu maaragtay wax ballan qaadana waa fulin waayaa ballankii uu qaaday waidaa tumina khaana haddii la amaaneystana oo wax lagu ammaaneysto waa uu khiyaanaa allana wuxuu sheegay meesha munaafiqiintu ay ku dambeynayaan oo u hoyanayaan inay tahay jahannamo wama'waahum jahannamu jazaan bima kaanuu yagsibuun suuratu towba abaalmarin lagu abaalmarinaayo wixii ay kasbanayeen yay jahannamo maaragtay ugu hoyanayaan oo hoygooda ay jahannamo u noqonaysaa labaan bay sheegayaan moogta iimaan bay sheeganayaan oy ka been sheegayaan beentu marka waa kabaa'irta dunuubtay ka mid tahay noocyada beenta waxaa ka mid ah in qofku uu cuskado waxaasaa la yiri iska hadla isagoon wax iska hubinin kadib wuxuu leeyahay hebel baa saas sheegay hebel baa saas sheeganaya qofka muslimka waxaa asal u ah inuu wax iska hubiyo oo aanu ku hadlin hadal aanu saxnimadiisa iska hubin si aanu beenlo u noqon meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam bi'sa matiyatu rajuli zacmu qofka gaadiidkiisa waxaa ugu xun inuu yidhaah waxaasaa la sheegay waxaas baa la sheegaya saasaan maqlay yuu leeyahay marka zacmigi hadda waxaa laga wadaa u leeyahy sheekhu waa malamaladii ama wax maladii u dhow qofka caadooyinka uu leeyahayna kuwa ugu xun waxaa ka mid ah inuu ereygaas zacmu waa la sheegtayga uu ka dhigto gaadiid uu ku gaaro maqaasidiisa iyo dantiisa arrin buu ka warramayaa isagoo uu dad kale iska taqliidsanaya oo wixiin aan iska hubinayn markaasu ku qaldamaya zacma aladiina kafaruu waxay sheegteen kuwii gaaloobay an lan yubcathuu inaan qubuurtooda laga soo saarayn ibnu cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi zacma waa kunyatu kadib waa kunyadii beenta iyo waxaas been bay ku sheegayaan moogta markaas alla wuxuu ku yidhi rasuulkii sala lla ly slam bala inaan laidinsoo bixinayn iska dhaafe waa lainsoo bixinayaa way macnuhu warabbii waan ku dhaartay latubcathuunna waa laydin soo bixiyaa oo laydin soo bixiyaa oo qabrigiina waa laydinka soo bixinaya uma latunaba'unna bimaa camiltum kadibna waa laydin kaga waramayaa wixii aad samayn jirteen oo addunyada aad samaynayseen wadalika cala allahi yasiirun in idinka laydin soo saaro oo qabrigiina markaad dhimateen kadib laydinka soo saaro alla way u fududahay wax ku adag maaha kadibna waxaa la sheegay wixii looga baahnaa dadka inay alla iyo rasuul rumeeyaan iyo qur-aankii rasuulka lagu soo dejiyey kadib waxaa la yidhi maaragtay waxaad xustaa maalinka dadka lasoo kulminayo oo qiyaamo ah waa maalinkii maaragtay qabnigu u dhacaay oo taqaanbunku u dhacaay oo mu'miniintu ay gaaladii boosaskooda qaadanayeen ay jannada ku lahaayeen hadday mu'miniin noqon lahaayeen allu wuxuu leey wman yuumin biاllahi wyacmal saalixan yukafir canhu sayi'aatihi waydkhulhu janaatin tajri min taxti alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim qofkii alla rumeeya oo camal saalixa sameeya dembigiisa waa la asturaa waxaana alla u geliyaa jannooyin iyo beero ay maaragtay geedaheeda iyo saraheeda ay hoos soconayaan alanhaar webiyaal khaalidiina fiiha abada iyagoo weligoodba ku waaraaya dalika alfawz alcadiim taasaa liibaantii weyneed ah laakiin waxaa la sheegay kuwa gaalada ah inay iyaguna artag gelayaan kuna waaraayaan waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina yani kuwa gaalada ah ee qur-aanka maaragtay beeniyey ulaaika asxaabu naari kuwaasa asxaabu naar ah khaalidiina fiiha way ku waaraayaan wabiisa almasiir meel loo ahaadana waxaa u xumaaday naarti marka aakhiraha loo diyaargaroobo yuu maaragtay warkuu ku soo aruuraya marka dadkii bacdiga beeniyey ee saaridda dambe yaa waxaa lagu leeyahay war alle maaragtay rasuul rumeeye iyo waxaan laidiin sheegaha in laidinsoo saaraayo kadibna marka aada maaragtay baaba'daan laydin maaragtay soo bixin doono qur-aankiina rumeeye wa qaala alla wuxuu yidhi alam tara ila aladiina yadcumuuna ma waadan maaragtay arkaynin kuwa sheeganaya annahum aamanuu bimaa unzila ilayka inay rumeeyeen wixii laidinku soo dejiyey wamaa unzila min qablika iyo wixii maaragtay lagu soo dejiyey iyo wixii lasoo dejiyey adinka ka hor kutubtii alle ka horreysa kitaabkan qur-aanka ah marka zacmigii wuxuu ku soo arooray buu leeyahay meel maaragtay lagu hidaartaynayo wax looga sheegayo oo munaafiqiintaas maaragtay lagu caynayo qofku waa inuu marka iska hubiyaa hadalka intaanu soo guurin walimuslimu muslim wuxuu leeyahay oo uu wariyey can abi hurayrata uu ka wariyey radia allahu canhu marfuucan kafaa bilmari kadiban an yuxadida bikuli maa samic qofka waxaa been ugu filan inuu sheego wax alla wax uu maqlay le qofku runna waa maqli karaa beenna waa maqli karaa marka wax walba ood maqasho hadaad sheegto de runtaadii baad u baas baxday haddaanu qofku marka beenba aanu lahayn ilaa waxa uu dadka ka soo guurinayo moogii isagoon waaba yeelaynin waxa ay ku hadleen taasaa been ugu filaa lahayd ile qofku waxa uu maqlaayo run ma wada ah moogta wax aanu runnimadooda hubin iyo aanu qofku sheegin in warkii layska soo guurguuriyo iyadoon la hubinin dadka wuxuu maarata u keenaa muran iyo isqabqabsi badan oo aan ciribtiisa la mahadin mararka qaarkoodna qofkii laftiisii baa maarata maxduurkii ku dhaca ninkii gabayaagaha wuxuu yidhi lam tucta mac udunayka nutqan waaxidan ilaa litasmac dicfa maa tatakalamu adiga laguma siinin carab keliyo aad ku hadasho iyo laba dhegood ilaa waxaa lagu siiyey ina in maqalkaadu uu ka bato hadalkaada wixii maqal laakiin waxaad ku hadlayso ha yaraadaan marka qofku carab keliyuu leeyahay yuu gabayaagan uu leeyahay qofku hal carab yuu leeyahay laba dhegoodna waa leeyahay si uu marka u maqlo wax uu ku hadlaayo labalaabkiisi oo maqalku uu bato saa darteed yo alla wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala dadka muminiinta ahow haddii faasiq war idiin keeno iska hubiya iska hubiya warkaas oo runtii beenta kala sooca qiraa'o kalan waxaa ku jirta fatatabatu yacni noqda kuwa maaragtay tatabut sameeya oo wax iska hubiya marka tan horena waa kala cadaysta tan kalena waa maaragtay iska suga warka an tusiibuu yani kabaqid laga baqaayo inaad ku dhacdaan qolo bijahaalatin jaahilnimo yani idinkoo maarata jaahil ka ah xaalkooda oo fa tusbixu markaa aada noqotaan calaa maa facaltum wixii aad samayseen oo qaladkii aad qoladaas ka gasheena naadimiina kuwa ka shallaaya waxaa la sheegay in ayadu ay ka hadlaayeen in weliid bin cuqbe la yidhaahdo oo rasuulka sal l slam uu u diray reer bani mustaliq isagoo sadaqo ka soo qaadaya wuu ka cabsada marka markaasuu iska soo noqda wuxuu yidhi sadaqadii waa diideen inay dilaanna waa ayba maaragtay ku hamiyeen markaasaa rasuulka sal l slam ku fekeray inuu macnaha duulaan ku qaado markaas ayaga yimaadeenoo ay yihahdeen waxaan laga sheegaya waxba kama jiraan marka imaam axmed baa wariyey sheekh albanina waa saxiix buu yidhi waxaa kaloo siyaaqaas ku soo arooray yuu leeyahay sheikhu alle qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina dadyo mu'miniinta ahow haddii aada jidka alle jihaad ugu baxdaan oo aad jihaad u safartaan fatabayanuu wax kala caddaysta qiraa'o kalena waxay ahayd fatathabatuu wax iska hubiya walaa taquuluu hana dhihinina liman alqaa ilaykum asalaama qofkii salaan idiisoo tuuray oo assalaamu calaykum idin yidhi assalamana waa la akhriye oo hoggaansan ah oo towxiidkii macnaha ku hadlay towxiidkuna islaamnimu muujinayaa ma ogta ha dhihinina lasta mu'mina mu'min ma ahid qaar baa waxay yidhaahdeen wuxuu saas u leeyahay inuu iska keenka badbaadiyuu rabaa oo naftiisa iyo xoolihiisa badbaadsado marka waxaa la sheegay inay nin maarata reer bani suleymaha u yimaadeen oo ari watay oo markuu salaamayna ay yidhaahdeen wuxuu noo salaamayaa waa uun cabsi uu cabsanaayo markaasay dileen marka xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey marka hadhihinina mu'min ma tihid hadhihinina tabtaquuna idinkoo doonaaya carad alxayaati adunyaa dhaldhalaalka adduunyadan dhow oo qaniimo iyo wax noocaas oo kale ah laga wado fa cinda allahi maqaanimu kathiira alla agtiisa maarata qaniimooyin badan ay jiraan oo idinka kaafinaya inaad qofkaas oo kale a u dishaan xoolihiisa kadaalika kuntum min qablu idinkuna kadaalika sidaas yaad kuntum ahaydeen min qablu horay oo idinka dhiiggiinna iyo xoolihiinaba waxaa lagu ilaalinayay towxiidkaas laa ilaha illa allah aada leedihiin famana allahu calaykum alla waa idinku galladaysta inaad ku caan baxdeen marka inaad mu'miniin tihiin oo dad toosan aada tihiin fatabayanuu war wax iska hubi halleah oo wax kala cadeysta inaad qof mu'min aada dishaan oo qofka islaamka soo gala waxaad kuna camal fashaan sida adinka laydinkula camal falaayey oo dhiiggiina loo dhowraayey iyo xoolihiiniba towxiidkaas keliya laydinkugu dhowraayay in allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira alla waxaa aad falaysaan waa mid baatinkiisa og oo u khibro badan waana idinku abaalmarinayaa shiikhu marka wuxuu leeyahay qofku ka zuuli maayo inuu caafimaad ku sugan yahay iyo khayr intaanu hadlin hadduu hadlo sow maaha wixii uu ku hadlay yuu isku laasimiyey waa loo xisaabinaya waa loo qabsanaya xadiidna waxaa ku jiray man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan khayr ha ku hadlo ama heeska aamuso bukhaari muslim baa weriye haddii aad maqasho marka hadal aan khayr ku jirin xikmaddu waxay ku jirtaa inaad ishalmaansiiso hadduu khayr ku jiro hadalkuna aada marka dadka usoo gudbiso shiikhu wuxuu leeyahay waxaa marka wax la ogyahay ah in dadka jecel in faaxishadu ay dadka muuminiinta ku dhex faafto in alla uu ugu goodiye cadaab weyn in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun kuwa jecel in faaxishadu ay muslimiinta dhexdooda ku faafto cadaab daran bay leeyihiin ayadan waxay kusoo degtay xaaditadii ifkiga iyo been abuurashadii caaisho lagu sameeyey umu lmu'miniin caaisha binti sidiiq yaa cirdigeedii meel looga dhacay kuwii marka xaadisadaas ka hadlay waa kuwa jecel marka in faaxishadu ay muuminiinta ku dhex faafto allana wuxuu ugu goodiye cadaab daran marka waxaan leenuu leeyahy shiikhu haddii ay agtaada ka sugnaato in waxaan maaragtay la jeclayn ay dhaceen oo qof muslimiinta ka mid ah ay ka dhaceen waxaa waajib kugu ah inaad asturto adoo maarata fulinaya hadalkii rasuulka sal slam uu yiri man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira qofkii qof muslima astura adduunya aakhiraba alla waa uu asturaa ada marka shiikhu hadda man satara muslim xadiidka wuxuu usoo daliilsaday qofkii macnaha qof wax xumaana matalan ku arkay inaanu faydin oo aanu banaanka soo dhigin waxaa kaloo loo soo daliilsadaa macnaha qofkii qof muslima macnaha dhar siiya wuu u baahnaa iyadana ajir badan buu ka helaa marka isma diidayan labada macnoba shiikhu marka wuxuu leeyahay markaad waxaa xun aad ku aragto ha ka aamusin laakiin u naseexee laakiin si adiga iyo isaga u dhaxaysa laakiin maarata ha faacsharin oo banaanka ha keeni sababta diintu waa nasiixo sida rasuulka sal slm uu yiri addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa saddex jeer buu ku celiyay rasuulka sal slm marka dadka maaragtay madaxda iyo dadka caamadaaba nasiixo iyo u yahay diinku marka cilaajku iyo daawadu taasay ku jirtaa laakiin wax malamalaa in laisaga hadlo oo dadkii sharaftoodii meel looga dhaco gaar ahaan kuma sii jirto dadkii madaxda ahaa ee muslimka madaxda u ahaa xukumay iyo culummadii in meelaha maaragta lagu xanto ma bannaana haddii aan qof hadda bidcoolaha dadka looga digaynin sababto taas nasiixadii bay ka mid tahay in dadkii looga digo qofkii bidcoolaha ah inay ku sirmin taasu nasiixadii ka mid tahay laakiin in layska xanto culimmadii ma bannaana qofku muslimkaana waxaa waajib ku ah inuu carabkiisa ka ceshado wixi aan maslaxa ku jirin ama aan maaragtay dad lagu hagaajinaynin ama aan khayr lagu helaynin rasuulku sal slam uu noo caddeeyey qaacidada guud ee arrinkaas maarata xukumaysa oo markii uu yidhi man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo maalinka dambeeyey rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso laa khayra fi kathiirin min najwaahum yaa alla uu yidhi wax fara badan oo koodkooda ka mid ah dadku waxay maaragtay ku sheekaysanayaan ah khayr kuma jiro ilaa man amara ilaa macnaha koodka qofkii faraya moogi bisadaqatin sadaqa oo macruufin ama maarata wax wanaaga oo samafal iyo maarata faraya moogi oo islaaxin bayna annaasi ama dadka in la islaaxiyo dhexdooda faraya moogi waman yafcal daalika qofkii taa sameeya waxaa lasoo sheegay sameeya ibtiqaa'a mardaati illahi isagoo raadinaya raalli ahaanshada alle oo aan dana kaloo adduunyo lahayn fa sawfa nuutiihi waan siinaynaa alla uu leeyahay ajran cadiima ajir weyn baan siinaynaa alla uu leeyahay marka waxaan maaragtay lala nuxnux leeyahay hoos laga maaragtay sheekaysanaayo waa in layska hubiyaa inaanay ahayn wax maarata lagu naar mudanaayo waa in khayr keliya laga hadlaa wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online